wasaaradda maaliyadda maamulka hirshabelle ayaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ku qabatay kulan looga hadlayay horumarinta dakhliga gudaha iyo bixinta cashuurta kulankan ayaa waxaa ka qaybgeli mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle ganacsato culamo udiin iyo aqoon-yahano cabdulaahi saalax muude ee agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda maamulka hirshabelle ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan maanta kulankeena wuxuu ku saabsan yahay in bulshadii dadkii indheewa halkan fadhiyo labeenteeda a fadhiso in la gaarsiiyo canshuurta inay bixiyaan in lagu wacyigeliyo canshuurta in la bixiyo saad la socotaan haddii canshuurta dowladdu bulshada ay bixiso dowladda canshuurta haddana ay ku qaban kartaa siaad ka dareemi kartaan hadda magaalada maalmahan waxaa ka socdo dhisid wadooyina ka socdo intaasna waxay ku timid aaminaad la aaminay dowladda hirshabeelle qaabkee lacagihii canshuurihii aada bixiseen qaabkii dowladda u maamushay qaabkii maxaa lahayay waxa ugu qabatay aaminaad la aaminayey dadkii deerbaxyaasha ahay ee maanta arkaysaan wadooyinka magaalada lagu dhisaayo iyo horumarka magaalada ka socdo iyo iskuullada qaarkood magaalada fariida ku yaallo marka maanta ujeedkeena waxaa waaye doorka uu ku leeyahay bulshadu canshuurta in la bixiyo iyo inaad maxaa lahay maadaama aad tihiin labeentii bulshada ad tihiin inaad gaarsiisaan bulshada ina inay bixiyaan canshuurta ay bixiyaan dowladdana canshuurtaas ay bixiso aada shacabka ay bixiyaan waxay ugu qabanaysaa bulshada kusoo dib ugu soo celinaysaa qaar ka mid a xubnaha ka qaybgali kulanka ayaa dhankooda ka hadlay aragtiyadooda ku aadan horumarinta dakhliga gudaha iyo bixinta cashuurta bulshadana waxaa la rabaa in ay wasaaraddaas la shaqayso waxaa ka mid ah la shaqaynta in la bixiyo lacagaha canshuuraadka kuwaasoo markaa wax loogu qabanayo isla bulshada kaabayaashii dhaqaalaha oo burbursanaa in wax laga qabto taa marka waxaa suurogelinayo bulshada oo bixisa wixii markaasi lagu qaban lahaa howlahaas oo waqtiyadii hore saa aan la isu wici jirin laakiin hadda waxaan dareemaynaa in islaabtan dhaba uu dhacayo hiirshabeelle marka haddii nidaamka ay bedeshay oo la helay qaabkan hadda oo sistamkan lacagta la marsiihayo oo wasaaradda maali diyaar ay u tahay ee lacagtii la qaadayo iyadoo heer istayda ay meesha ay ku baxaysa iyo kulli iyo marinkeeda uu cadyahay oo ay tusu taabsi ay tahay aadaan u soo dhaweyna aadaan ugu faraxsannahay waa dowladnimadii hore loo waday oo wixii hawshii in bulshada wax loo qabta la caddayhaayo saxaro qordheera laysaga tiro qordheer laysaga tiraayo wixii maanta markay soo gudbaan mushaarka ciidamada laga baxaayo kii shaqaalaha laga bixihaayo korontadii iyo biyihii ay hay-adaha isticmaalaan kuwi laga bixihaayo waa nidaam dowladnimada kamid a waa soo dhaweyhaynaa kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo in bulshada magaalada jowhar iyo maamulka hirshabelle ka wada shaqeeyaan horumarinta dakhliga gudaha oo ay ugu horeyso bixinta cashuurta